إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada kenya ay ku leeyihiin gobolka wajeer oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato dad ay dhaawaceen burcad ku hubaysan midiyo baangado iyo bere kale ayaa kusoo badanaya magaalada muqdisho kuwaas oo isbitaalada qaarkood yaala xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa gurmud waxay gaarsiisay dad abaartu saamaysay oo ku dhaqan deegaano gobolka geda ka tirsan madaxweynaha maamulka somalilan ayaa waxa uu tegay dalka maraykanka halkaasoo lagu soo dhoweeyey dagaal cagmarin ah iyo mid dhabagal ah ayay saaka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose dagaal lagu jabiyey ciidamada turkigu uu tababaray ee dowladda federaalka askar badanna looga laayay ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose weerar lagu beegsaday askar turki ah ayaa ka dhacay magaalada muqdisho mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay dadka carruurtooda looga qaadanayo dalka sweden iyo wadamada kale ee reer galbeedka warka dibaddana in ka badan konton ruux ayaa dhimasho ee dhaawac waxay ku noqdeen waddanka mosambiik kadib markii duufaano ay ku dhufatay intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada kenya ay ku leeyihiin gobolka wajeer oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato gabaldhicii shalay weerar ayay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ku ekeeyeen fariisin ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka weelcaday oo hoos taga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer hubka noocyadiisa kala duwan ayaa halkaasi la isku weydaarsaday in muddo ayuu weerarku ka socday dhufisyada ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaankaas weelcaday wixii khasaare ay ciidamada kenya halka lagu gaarsiiyey faahfaahin dheeriya kama aynaan helin horey weerarkan la mid ah oo xarakada shabaabul mujaahidiin dhowaan ay ugu qaaday dhufisyada ciidamada kenya ay ku leeyihiin isla deegaankaasi weelcaday waxaa lagu dhaawacay ugu yaraantii laba askari oo kenyaati ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerare isdabajooga waxay ka fuliyaan dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato iyo dhulka muslimiinta kale ay leeyihiin waxaana xusad mudan in kenya goboladaasi askar badan looga laayay kuwana looga dhaawacay gadiid dagaalna looga gubay kuwana looga furtay dagaal cagmarin ah iyo mid dhabagal ah ayay saaka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose dagaaladaas oo ka dhan ahaa ciidanka maamulka jubbaland cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya cutubyo ka tirsan milatariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay waxa ay weerar cagmarina ku qaadeen saldhig askarta maamulka jubbaland ay ku sugnaayeen oo ku yaala deegaanka singaleera duleedka magaalada kismaayo weerarka muddo ayuu socday waxaana intaa ka gadaal gurmud u soo baxay ciidamo ku sugnaa deegaanka baarisanguuni weerar dhabagal ah ayay mujaahidiinta ciidamadan la beegsadeen kaas oo ahaa mid hore loogu sii diyaariyey ciidamadii ka soo baxay deegaanka baarisanguuni waxaa laga gubay hal gaari waxaa kaloo jiray khasaare soo gaaray askarta ciidamadan dib ayay ugu noqdeen deegaanka baarsanguuni iyagoo aanan gaarin ciidanka kale ee ay gurmadka u sameeyeen sidoo kale mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kuwooda ka howlgala gobolada jubbooyinka waxa ay saakay weerar ku qaadeen tuulada buulagaduud iyo sidoo kale buundada daariqa haddaba faahfaahin dheeraad ayaa waxaa laga helayaa khasaarihii ka dhashay weerarka saaka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ku ekeeyeen ciidamada ku sugan deegaanka singaleer ee duleedka magaalada kismaayo iyo qarax barqanimadii halkaa ka dhacay isugeyn dhimashadu waa ilaa iyo afar askari oo ka tirsanaa maamulka jubbaland waxaa lagu waramayaa sidoo kale inay dhaawacmeen ugu yaraan lix askari oo uu ku jiro sarkaal taliyo unug ah oo lagu magacaabo siciid carab dagaal lagu jabiyey ciidamada turkigu tababaray ee dowladda federaalka askar badanna looga laayay ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose warka iyo war kale oo la xiriira weerar turkida lagu beegsaday oo ka dhaca magaalada muqdisho waxaa inoo haya mahad cubeyd cali
warar dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaare ka dhashay dagaal xoogan oo shalay ka dhacay gobolka shabeellaha hoose kaasoo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo kasoo baxay owdheegle ay duulaan kusoo qaadeen deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellaha hoose hase yeeshee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la socday dhaqdhaqaaqooda ayaa dagaal adag kala hortegay iyagoo ku qasbay inay dib u gurtaan dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa uu xoogiisu ka dhacay duleedka deegaanka mubaarak iyadoo ugu dambeyntii guuldarro dhabarka loo saaray ciidankii weerarka soo qaaday waxaana lagu qasbay iyagoo khasaare watay inay dib ugu laabtaan deegaankii ay kasoo duulaan tageen sida ay warbaahinta al-furqaan u xaqiijiyeen ilo mas-uul ah waxaa dagaalkan lagu dilay kow iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada loo yaqaan gorgor ee uu tababaray turkiga oo qaar ka mid ah miidadkooda ay bilqan yihiin halkii lagu hardamay waxaana sidoo kale lagu dhaawacay labo sarkaal oo kale ah cabdi cumar oo ahaa sarkaal laba xidiglaa iyo cumar oo isna hal xidigla ah wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaalka ku furteen hub iyo saanad milatari oo kala duwan dhanka kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada yaakshid ee magaalada muqdisho waxa ay qarax kula beegsatay gaari qooqan ah oo ay wateen askar iskugu jira turki iyo soomaali inta la xaqiijiyey qaraxan oo ahaa mid culus ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka halka uu ku dhaawacmay askari kale oo u dhashay dalka turkiga sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxa ay ku beegsadeen askari ka tirsan dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada hodan ee gobolka banaadir waxaay ku toogteen majester oo ahaa askarigii la beegsaday iyagoo rasaas kaga shanaqay qeybaha sare ee jirkiisa taasoo keentay in durbaba uu halkaas ku qurbaxo muqdisho waxaa kusii kordhaya howlgallada kala duwan oo ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu ugaarsado shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo soomaalida la shaqaysa dad ay dhaawaceen burcad ku hubaysan midiyo baangado iyo bere kale ayaa kusoo badanaya magaalada muqdisho kuwaas oo isbitaalada yaalla degmooyinka magaalada muqdisho waxaa kusoo kordhaya dhallinyaro kooxa kooxa u abaabulan kuwaas oo beegsanaya bulshada islamarkaasina ciddii ay il saaraan ay u badan tahay in dhibaata ay soo wajahdo waxa ay dadka la dhacayaan wixii gacantooda ku jira oo ay ka mid yihiin midiyo iyo biro halka qaarkoodna dhallinyaradu ay dhagxaan adeegsanayaan waxay meelo badan ka geysteen qarbudaad iyaga oo dadna ka dhacay waxyaabihii ay haysteen sida taleefanada moobeelada iyo wixii la mid ah nin dhallinyaro ah oo ka mid ah dadka la dhigay isbitaalada magaalada muqdisho kadib markii ay dhallinyaradan burcda ahi weerareen ayaa waxa uu ka warramay dhaawacyo la gaarsiiyey iyo qaabkii weerarku u dhacay aniga xaafadeyda u socdo laba saaxibeynimo shan ciyaal oo ciyaalweeraha ah oo xaafadeyda ka suka wadada ay galeen kabacdi waxba ima weydiin juga igu bilaabeen mobil ima weydiin markay jukeeyeen ee midaygeliyeen kabacdi ee mobil jaabka igula jiro ee kala baxeen lugtaana way iga jabiyeen saddex meelna tuuraya iga galsheen niman waaweyn ay ahayn oo kor igaa dheer midiyay wateen iyo biro ay wateen dhaawac mididaas saddex cajarkana midiya iga galsheen keliyada agteedana midiya iga geleen iyo garabka lugta way jabanta boodada jabanaa la dhaha dhibaatadan ayaa markii hore waxa ay aada ugu badneyd degmooyinka kaaraan wadajir iyo dharkeynley hase ahaatee iminka waxay kusii baahday deegaano kale oo magaalada muqdisho ka tirsan dhallinyaradan kooxaha u abaabulan qaarkood ayaa waxa ay il ka rideen wiil yar kaas oo aaqirkii loo qaaday dalka turkiga ka gadaal markii xaaladiisa la sheegay in gudaha dalkan wax looga qaban karin aabihiis ayaa waxa uu ka warramay arrintaasi illi galaba asagoo suuqa adeeg looga diray a dhagax warafo ciyaalay wiifinayaana ku dhacay isha ayuu ku dhacay ishii dhakhtar baa la geeyey dadaal dheer isku daynay wakhti dheer igu qaatay canugii dukumenti u sameey baasaboor u sameey warqad xaggaa ka keen xaggaa ka keen adugu turkiga ayaa loo diray ayuu hadda ku sugan yahay qoladii turkigana waxay yidhaahdeen ishaan waxba lagama qaban karo gudaha ayay ka qaraxday oo dhib fara badan baa gaaray waa luntay raja male ilaahay mahadii midda kalena awal uu jug ka qabay oo labada indhoodba hadda wuxuu ku dhow yahay indhalaan ayuu ku dhow yahay
oday gobol laga keenay oo waayeel ah islamarkaasina ku sugan xaafad la yidhaahdo galmudug ayaa waxa uu sheegay in gurigiisa lagu soo weeraray islamarkaasina dhagax lala dhacay ha yeeshee waxaan moodaya buu yidhi waxa igu dhacay in ay xabad yihiin adigu guriga gudihiisa la igu soo galay saasaa nabarku iigaha dhiiggii iyo halkan sariirtan iyo kulli waxaadha dhiiggiyaa laga dhaqay funaanadii iyo waa la tuuray macawisti wada sagaashan ilo haddii loogu soo galay gurigii ee lagu dilay meeshaas mucjiso waay nin mucjiso waa mucjiso hadda nihi wallaahi mo wallaahi dhagax inuu kugu dhacay dhagaxa kugu dhaca bismalin waxa meel kasta haddii gurdaniyo maftu ka yeeri oo talbeebku jeelanyeeriku markii wax ku dhaca waxaad moodaa xabad lagu reeba ogta bug ou leeyahay marka waxaan waxaan isirax waxaa kugu dhacay waa xabad wixii way xanuunaa dhiigii waa farlay labada indhood waa sab xanuunku waa isii jiraa xanuunka yaabadu dhibay dowladda federaalka ayaa waxa ay raalli ka tahay dhallinyaradan qarbudaadda geysanaysa maxaa yeeley waxa ay ku xisaabtamaysaa in aakhirka ay ciidamo ka dhigato maadaama dadka wanaagsane inta badan aanay iyada ku biirin dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxaa isugu darsamay dhibaatooyinka ay kala kulmayaan askarta dowladda federaalka oo dilalku ay ugu horeeyaan iyo dhibaatooyin kaga imaanaya dhallinyaradan kooxaha u abaabulan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa gurmud waxay gaarsiisay dad abaartu saamaysay oo ku dhaqan deegaano gobolka geda ka tirsan mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qaybin ka sameeyey deegaanka ceelguduud oo ka tirsan wilaayada gedo qoysas danyara oo ka mid ah dadka abaaruhu saameeyeen ayaa ka faa'iidaystay gurmadkan oo ka koobnaa raashinka noocyadiisa kala duwan waana kuwan qaar ka mid ah dadkii wax la siiyo oo ka hadlaya dareenkooda farxadeed ee ku aadan deeqdan soo gaartay cabdi jaamac xasan ceelguduud waa waxaana la siiyey raashiin maxarakada ama mujaahidiinta bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid buu ka kooban yahay way ku mahadsan yihiin mahadda koowaadna ilaahay bay u sugnaatay waan u mahad celinaynaa ilaahay hal liibaanan leenahay khayrna allah siiyo badan insha allahu tacaala waana rajaynaynaa inay khayr badan helaan
bismillahi raxmaan magayga waxaa jira cabdulaahi xasan xuseen waxaan joogaa deegaanka ceelguduud halkaasoo dhibaatooyin badan ay ka jireen ayna naga caawiyaan walaalaha naga islaamka walaada islaamka halkaasay ku bixiyeen raashimo fara badan oo gargaar ilaahay baa gargaar leh marka ayagana allah ka ajir siiyo intay siiyeenna allah ku anfaco insha allah wixii ka badan ilaahay baa afar shay buu ka kooban yahay bur bariis sokor saliid sidoo kale qoysas badan oo ku dhaqan deegaanka bakale oo ka tirsan isla wilaayada gedo ayaa guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu gaarsiiyey raashin ka kooban bur bariis sokor iyo saliid oo ay baahi weyn u qabeen qaar ka mid ah dadkii la siiyey raashinka ayaa ka mahad celiyey gurmadka loo fidiyey ee kaga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa cabdi maxamed kaahiye oo jooga tuulada bakalle raashinka aan qaadanay waa bur bariis sonkor saliid waxaa noo keenay wadaadada xarakada walmujaahidiin kor allaha ka dhigo allaha barakeeyo annaguna waan u baahnayn dadweyne badan oo baahi badan u qabaannahay khayr allaha siiyo waa u mahad celinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anu waxaa la yidha yacquub aadan shuuriya waxaan ahay deegaanka bakalle abaaro ba-an baan ugu dhahay xarakada mujaahidiinta noo keentay raashin bur bariis sonkor saliid aadaan ugu tabaalaysnaynay allah barakeeya ayagana waan u ducaynaynaa waxaa layidhaha xuseen saalax maxamuud waxaan joogaa bakalle maanta waxaan soo gaaray sonkor iyo bariis iyo bur iyo saliid waxaan soo gaarsiiyey mujaahidiinta al-shabaab insha allahu allah barakeeya iyakana waan u ducaynana insha allah gaalada waxaan ku habaarin in ilaahay dulle adduunkan alla ku damtare aaqadana ilaahay ku cadaaba meeshii la isku galana alla ku jibiyo insha allahu gacanta korena mujaahidiinta ay yeelata dhowaan ayay ahayd markii guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada uu raashin ka qaybiyey degmada rabdhuure oo ka tirsan wilaayada bakool
madaxweynaha maamulka somalilan ayaa waxa uu tegay dalka maraykanka halkaas oo lagu soo dhoweeyey muuse biixi cabdi ayaa waxaa soo dhoweeyey xubno somalilan ka soo jeeda oo ku sugan dalka maraykanka waxaana la filayaa inuu la kulmo saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee somalilan ee tegay dalka maraykanka maraykanka oo ka mid a dowladaha laba wajiileeya ayaa waxa uu sheega jiray in uu aqoonsan yahay dowladda federaalka ah islamarkaasina iyada uu la macaamilayo laakiinse waxaa muuqata in maamulada kalena uu dhabarka ka taabanayo maamulka somalilan ayaa waxa uu doonaya inuu ka dhabeeyo gooni istaagiisa kaasoo horey uu ugu sheegay inuu ka go-ay soomaaliya iyo inteeda kale waxa ugu badan ee madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi uu xoogga saari doono intuu maraykanka joogana waxaa ka mid ah in somalilan maraykanku uu dowlad madax bannaan u aqoonsado maraykanka ayaa geeska afrika waxa uu ka leeyahay dana siyaasadeed oo badan waxaana la filayaa in hadalla madax salaax ah oo u sheego madaxweynaha somalilan mid ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa waxauu ka hadlay dadka caruurtooda looga qaadanayo dalka sweden iyo wadamada kale ee reer galbeedka maxamed muude axmed abu muslim ayaa warkan inoo haya doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaatada dadka soomaalida ah ee ku haysata dalka sweden ee dhaca qaaradda yurub dhaktarka ayaa sheegay in dhacdooyinka ka soo yeeraya dalka sweden ay yihiin kuwa damqinaya bulshada muslimka ah
runtii waa wax murugaleh oo aada looga naxo waxyaabaha maaragtay maalin walba muslimiinta caalamka meel kasta ay joogaan ku haysta si gaar hadda waxyaabahan ka socda sweden waa wax aada iyo aada looga murugoodo koley intaan la socday hadda waxaa iigu dambeysay gabar soomaaliyeed oo maaragtay canug yar ee dhashay afar iyo toban saac gudahood looga qaatay iyadoo afar saac dhashan umushii xitaa aan gaarin oo markiiba laga sii qaatay weli waxaa iiga sii calool xumeed oon aada uga sii naxay oo runtii tiiraan igu reebtay waa markii saddexaad ee canug gabadha laga qaadanayo marka runtii arrimahaas aad baan ula socdaa si guud ahaan soomaalida boqolkiiba sagaashan ayay dhibaatadaas haysataa ee ku nool qurbaha ku nool maaragtay arrimahaas waa arrimo maaragtay murugole sidoo kale waxa uu ka hadlay sababta ka dambaysa iyo ujeedka ay reer galbeedku ka leeyihiin in ay caruurta ka qaadaan waalidiinta muslimiinta ah wax kale oo hadda sabab looga dhigi kara ma laha waxa il wareegaysa waxa weeye waxay u baahan yihiin in caruur gaalo ay ka dhigtaan oo weliba dad kale ay u dhaleen oo ayaga aysan foolanin oo isku xanuunsanin oosan ku dhibaatoonin inay si fudud ku qaataanay ku gaalaysiiyaan waana mashruuca weyn ee markii horaataba ummadahan loo baabi'inayay oo loo qaxinayay waa la soconaa muslimiinta meel kastay maanta u cararayn waxa soo qaxiyay gaala soo qaxisay nin muslimo waddankiisa ka soo qaxay haba yaraatay ma jiro ilaa gaalaha ka soo qaxisay marka ujeeddada ugu weyn ugu muhiimsan waxay tahay ilmahaas in la qaato gaala laga dhigo iyaga ilmo ay u noqdaan ay u shaqeeyaan ay wax ku qabsadaan ay difaacaan ay u dagaalamaan in diintaas kirishtaanka la geliyo waxa lala dagaalama oo keliyan wax kale maaha canugaas hadduu maanta islaam noqdo islaam hadduu noqdo birituma calal aqal wuxuu qiiro u yeelanaya islaamkiisa iyo diintiisu u dagaalamaya ama waddankiisa islaamku birita tegaya marka muhiimadda ugu weyn oo loola dagaalamaya waa in islaamkaas lagula dirirayo wax kale laguma dirirayo ugu dambeyn waxa uu cod dheer baaq ugu diray dadka ay dhibaatooyinkaasi ku haystaan dhulalka gaalada isaga oona ugu baaqay in ay ka soo hijroodaan halkaas xalku waxa weye in laga soo hijrooda oo laga soo tagaa ayaan kula talinayaa sida shalay ay ugu rafaadeen ay markay aadayeen dhibka badan iyo riska badan iyo u badeen badaha badan iyo rafaadka badan iyo qarashka badan u mareen maanta ha u soo maraana intii mid ka daran oo ajri ay ka helayaan oo hijro ah oo haddii xitaa dhex ku dhintaan ay muhaajiriin ay shuhada noqonayaan ha laga soo hijrooda ha laga soo tago ummaddana ha la wacyigeliyo oo dadka waxgaradka ee qayuuriinta ah ee culummada ah ee aqoon-yahanka ahna ummadda ha laga waxgeliyo weliba maanta ilaahay fadligii subxaana watacaala caalamka maanta waxaa la helayaa dowlad islaam oo caalamka waxaa ka jirto maanta meesha u qaxi lahayn sweden hadday maanta afghanistan oo dowlad islaam u qaxi ahaayeen fa biha wa nicmi ahaa leed ummaddan waxbay tari lahayen iyo diintoodan waa ilaalsan lahaayeen haddii wilaayaadku islaamiga anaga maanta gacanta ku hayn noo soo qaxi lahayn fa biha wa nicma gabdhahaas muslimiinta ah iyo dadka walaalaha muslimiinta ah ee diintooda lagu dhibayo ee meel kasta lagu rafaadinayo waxaan cod dheer aan uu soo jeedinaynaa walaalayaalow ka soo hijrooda ilaahay tala saarta ilaahay irsaaqada asaa bixiyo ilaahay subxaana watacala
si kastaba ha ahaatee dalka sweden waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku soo badanayay waalidiinta ubadkooda laga qaadanayo kuwaas oo murugo gelisay guud ahaan dadka muslimiinta ah halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan konton ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen dalka mosambik kadib markii duufaana ay ku dhufteen waddanka mosambiik waxaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhufatay duufaan xooggan oo sababtay khasaarooyin kala duwan sida ay sheegayaan madaxda dalkaas duufaanta oo ay la socdaan roobab iyo dabaylo xoog leh ayaa waxaa jimcihii lasoo dhaafay ay ku dhufatay gobolka mambula iyo gobolka kale ee sambesi kuwaas oo xeebta ku teedsan kuna yaala waqooyi galbeed ee waddankaas mosambiik waxaana halkaasi waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacintaba ugu yaraantii toddoba iyo toban ruux ayaa ku dhintay afartan kalena waa ay ku dhaawacmeen in ka badan saddex kun oo gurina waa ay ku burbureen duufaantan oo loogu magac daray goombe sidaasi waxaa shaaciyey maxadka qaranka ee maaraynta musiibooyinka ee waddanka mosambiik wasaaradda caafimaadka ee waddanka mosambiik ayaa iyadoona dhankeeda waxay soo saartay war qoraal ah waxaanay ku sheegtay in toddoba iyo tobanka ruux ee dhintay geeridoodana ay duufaantu sababta u noqotay laba iyo toban ka mid ay u dhasheen waddankooda mosambiik halka shan ruux oo kalena ay ka soo jeedaan dalka deriska ay yihiin ee malaawi duufaanta goombe ayaa waxay ku socotaa xawaaro dhan boqol iyo toddobaatan kilomitir saacadiiba waxayna ku wajahan tahay dalka malaawi kaasoo ay ka da-ayaan robab mihiigaan ah iyadoo laga cabsi qabo in halkaasi ay ka geysto khasaare xoogan warkii hore dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inageyntaa